أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى باب الوضوء هذا مدكني باب أحكام الوضوء وسقاتك أحكام تيسي أي أباب يهي شيخ رحمه الله تعالى باب كان وحا وقهد للدونا أحكام توسقاتك أحكام توسقاتك وحلول الجدا هو مشتمل على فروض وسنن وواجباتك وسقاتك iyo sunnooyinkii labadaas qaybood ayaa baabkan sheekhu uga hadli doonaa qofku markuu weyse qaadanayo meelaha inuu dhaqo ay waajib tahay waxyaalaha ku waajibayo iyo waxyaalaha loo sunneeyo qofka weyse qaadanayo alfuruudu waajibaadka allatii waajibaadkaasoo laa yasixu lwuduu'u weeseqaadkii uusan ansaxayn ilaa bihaa bitilka alfuruud waajibaadkaas ma ahane wax kale uusan weeseqaadkii ku ansaxayn sitatun lixwo wuxuu ku yidhi sheekhu raximah llahu tacaala waajibaadka looga baahan yahay qofka weyse qaadanayo oo iyaga la-aantoodiiba weeseqaadku uusan ansaxaynin waa lix qaybood lixdaas qaybood afar ka mida qur'aankaa caddeeyey labana nebigeenna caddeeyey sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay wuxuu yidhi idaa qumtum ila asalaati fakhsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum ila alkacbayn intaas marka qur-aankaa caddeeyey waa wejiga in la mayro inay waajib tahay labada gacmood masaxa oo madaxa la masaxayo iyo labada lugood in la dhaqayo afartaas aayaddaasaa ilaahay noogu caddeeyey subxaanahu wa tacaala labada kalena nebigeenna noo sheegay sala allahu calayhi wasalam waa niyada iyo tartiibka in la niyeysto inay waajib tahay weysaqaadka iyo in la tartiibiyo inay waajib tahay labadaas waxay ku sugnaadeen axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam alawalu kan ugu horeeya waajibka ugu horeeya anniyatu waa niyadii kow horta qofku markuu weyse qaadanayo inuu niyeysto waa waajib leanna waxaa weeye niyada xikmatu tashriic xikmada loo jideeyey in la niyeysto cibaadada waxa weeye waa altafriiq bayna alcaadati waalcibaada waa in la kala saaro caadada iyo cibaadada sidaasaa niyada loo jideeyey liannahu qofku mararka qaar wejigiisa si caadiyahuu isaga mayrtaa isagoo ula jeeda inuu wasakhda iska zuuliyo isagoo ula jeeda inuu qabowsado biyaha uu ku qabowsado marka maxaa tusinaya in wejigan mayriddiisa aada ula jeedid sidii caadi aada u mayri jirtay iyo inaad cibaado ula jeeddo maxaa farqiga tusinaya farqigaa tusinaya kaliya wuxuu yahay anniya horta weysaqaadka markaad wejiga mayraysid inaad u niyeysato weeso weeso inaad u niyeysato taas marka niyada xikmada loo tashriiciyaba waxay tahay in la kala saaro waxa si caadiya loo samaynayo iyo waxa loo samaynayo cibaado iyo taqarub ila allah inaad ilaahay ugu dhowaanayso marka taas nebigana caddeeyey sala allahu calayhi wasalam inama alacmaalu binniyaat wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam acmaasha dhan waxay ku xihan yihiin in la niyeysto wayajibu waxaa waajibaya an takuuna niyadu inay ahaato maqruunatan mid lala xiriiriyey biawali juz'in qaybta ugu horaysa in lala xidhiiriyo waa waajib juskaasoo yaqsiluhu juskaas uu dhaqayo shaksigu min alwajhi wejiga xaggiisa uu ka dhaqayo niyada wuxuu kuu sheegi sheekha raximah llahu tacaala maxalka lagula imaanayo goormaad niyeysan wuxuu ku leeyahay sheekhu waxaa waajiba niyada in lala xidhiiriyo kow dhaqidda wejiga markaad bilaabaysa qaybta ugu horaysa wejiga markaad mayraysa oo wejiga mar mayritaankiisa markaad bilaabaysid markaasaad niyeysana waxa la niyeysanayo iyo qaabka loo niyeysanayana wuu noo sheegi doonaa sheekhu raximahu llahu tacaala wa yanwi lmutawadi'u qofka weysaysanaya wuxuu niyeystaa waa wixii la niyeysanayay marka rafca alxadadi xadadka koryeelidiisii uu niyeysan xadadku waa weese la'aanta weese la'aanta inuu iska koryeelayo oo uu noqonayo qof mutawadi oo weese qaba saas way ula jeedada wayanwi almutawadi'u qofka weese qaadanaya wuxuu niyeystaa rafca alxadadi xadadka koryeelkiisa inuu weese la'aanta iska koryeelayo saasuu niyeysan aw amase hadduu doono wuxuu niyeysan karaa farda alwuduu'i weesaqaadka waajibkiisii weesaqaad waajiba waa idaafadu idaafa bayaaniya farda alwuduu idaafadanoo kale waxaa la yidhaha idaafa bayaaniya fardun huwa alwuduu'u oo weese ah waajibku saasaa loola jeeda waxaa la niyeysanaya waa farad faradkaasoo huwa alwuduu'u weesaqaad ah waajibka la sheegaya waa weesaqaadka aw amase wuxuu niyeystaa farda alwuduu'i weesaqaad waajiba weesaqaad waajibu niyeysan aw amase wuxuu niyeysan karaa alwuduu'a weesaqaad faqad oo kale ah ama waxaa kaloo kuu bannaan inaad niyeysato inaad weyse qaadanaysid bis adigoo aan waxba la xidhiirin farad farad adigoo aan waxba la xidhiirin alwuduu bis waad dhihi kartaa aw amase naxwa daalik naxwa daalika almadkuur ama kaa la soo sheegay wixii la midahu niyeysan waxyaalahaas waxaa la mid noqon kara maxaa ka mid a ka an yanwiya inuu niyeysto istibaaxata masi lmusxaf wuxuu niyeysanaa inuu bannaysto musxafka taabashadiisii aw istibaaxata dawaaf ama wuxuu niyeysanaa dawaafkii inuu bannaysto aw isalaa ama wuxuu niyeysanaa salaaddii inuu bannaysto wain lam yadkhul waktuhaa salaadda wakhtigeediiba yuusan gelin haddii doono ow yanwi ama wuxuu niyeysan karaa aldahaarata can ilwuduu addahaara can ilwuduu ow lahu lilwuduu ama weesaqaadka dartiisa inuu u dahaaro qaadanayo wathaani midka labaad oo waajibaadka wasaqaadka ka mida gaslu lwajhi wejiga dhaqitaankiisii waajibka labaad qofku waa inuu wejiga dhaqo qofka wese qaadanayo wejiga marka sheekhu wuxuu rabaa inuu kuu xadeeyo tuulan wa cardan wejiga dhirirkiisa iyo ballarkiisa inta in la dhaqo ay waajib tahay duulu lwajhi wa carduhu wejiga dhirirkiisa iyo ballaciisa inta in la dhaqo ay waajib tahay ayuu rabaa inuu kuu xadeeyo sheekhu raximahu اllahu tacaala wuxuu ku yidhi sheekhu min manaabiti shacari ra'si wa duuluhu waxaad usoo qadari wa duuluhu wejiga dhirirkiisu min manaabiti shacari ra'si madaxa tintiisa tintaa makaanu dhaladyaalkeeda laga bilaabo meesha yacni madaxa tintiisu ay ka dhalanayso laga bilaabo ilaa muntaha daqan ilaa lafgarayda makaanu dhammaadkeeda laga gaaro lafta gertu gerku uu ka dhasho meeshay ku dhammaanayso laga gaaro intaas way wejiga dhirir markii la xisaabo waa madaxa tintiisa meesha ay ka dhalato halkaa madaxa tintiisa halkaa laga bilaabo ilaa laftaa gerku uu ka dhalanayo halkaa laga gaarayo intaas weeye wejiga dhirirkiisa hala xisaabo markii la yidhaaho haddii la yidhaaho yacni xagga cardiga ama ballaca wejiga ballaca wejiguu rabaa haddana sheekhu inuu kuu xisaabo wa carduhu waxaad usoo qadari wa carduhu min watadi wa carduhu cardu lwejhi wejiga ballaciisuna inta ballaca in laga dhaqo ay waajib tahay min watadi ixda aludunayni labada dhegood mid ka mid ah tiirkeeda yar laga bilaabo tiirka yarka ah oo dheguhu ay leeyihiin laga bilaabo ilaa watidi اlأkhraa dhegta kale tiirkeeda ilaa laga gaaro dhegta tiirkeeda waxaa la yidhaha meeshaa carjawda dhexda ku taalla meeshaa yar ood moodo kortonka yarkaa oo soo taagan ama tiirka yarkaa oo soo taagan aad u malaynayso halkaa laga bilaabo ilaa tiirka kale yarkaa meeshaa laga gaaro intaas way ballac markii la yidhaaho ballac markii la yidhaaho waa intaas dhirirka ha la cabiro markii la yidhaho inta dhaqiddiisu uu waajib yahana waa madaxaa tintiisu meeshay ka dhalanayso laga bilaabo ilaa lafgarayda laga gaaro intaas inaad dhaqdo waajib intaa meel ka sokaysa haddii aada biyihii ama weesaqaadkii aada ku sintid weesadaasi ma ansaxayso weesadii ma ansaxayso maalan markii lagu yidhi meeshan dhegta tiirkeeda ilaa dhegta tiirkeeda kale xagga ballac markii la yidhi tiirkii maba adan gaarsiina meelahan soko hareedka uu ka dhalanayo intii ka sokaysaad dhaqday ma ansaxayo weesaqaadkaaga ama meeshii dhirirkii lagu cabiray oo lagu yidhi madaxa tintiisu meeshay ka dhalanayso laga bilaabo ilaa lafgarayda laga gaaro meelaad ka soo laabatay oo lafgaraydii ka sokay ayaad ku sintay dhaqiddii ma ansaxayso wayajibu waxaa waajibaya gaslu shacari tinta dhaqiddeedii waa waajib shacarkaasoo annaabiti ka soo dhashay fi lwejhi fii xaddi اlwejhi wejiga xadkiisa ilaa wejigii waan xadaynay wejigii waan soo xadaynay dhirirka iyo ballaca labadaba kitaabku wuu xadeeyey fi lwejhi fii xaddi اlwejhi wejiga xadkiisa soohdinta wejiga tintii ka soo dhalata in la dhaqaayo waa waajib intii haddaan cabirnay oo wejiga aan ku cabirnay wixii tinaho ka soo dhasha xuduuddaas in la dhaqaayo waa waajib daahiran min daahiri xagga daahirka laga dhaqo waa waajib wa baadinan min baatin xagga gudaha in laga dhaqana waa waajib maalan markii la yidhi xadka wejiga wixii tinaho ka soo dhasha daahirkana waa laga dhaqi korka gudahana waa laga dhaqiya tusaale ahaan xuduudda waxyaalaha noo soo galay maxaa ka mid a waxaa noo soo galay waxaa ka mid a indhaha korkooda tintan ku taala oo loo yaqaano xaajibeynka xaajibeyn waa tintan yacni indhaha iyo waxa tinta ka koraysa labada indhood tinta ka koraysa mid walbaba tinaa ka koraysa tintaas in la dhaqo waa waajib daahiran wa baatinan haddaad tidhaha korka bisaan ka masixi tintii gudihii biyaha ka gelin maayo xaajibeynkii ma ansaxayo wasaqaadkaagii wasaqaadkaagii ma ansaxayo waxyaalaha marka xuduudda soo gelaya oo timanka soo gelaya isagana waxaa ka mid a wixiiba daankan oo kale iyo haddii tinu ay kaaga soo dhalato iyadana daahir iyo baatin kulli in la dhaqaayo waa waajib waajib ila alixyata waxaa laga soo reebi garkii maahane ila alixyata garkii maahane lixyadaasoo alghasiirata ee badan garkii badnaayoo weynaa garku hadduu tintiisu ay badan tahay markaas waxaa lagu kaaftoomi muuqaalkiisan kore in la dhaqo laakiin gudihii inaad biyihii gudaha aad ka gelgeliso taasi waajib ma aha waa sunno laakiin waa sunno laakiin waajib ma aha qofku hadduu gar weyn uu leeyahay daahirkiisan kore ayuu biyaha marmarinaa bis inta waajibka ah fa yakfii waxaa ku filan uu yidhi sheekhu gaslu daahirihaa daahiri lixyati alghasiira garka badan oo timihiisu ay badan yihiin muuqaalkiisaas daahirkiisa muuqaalkiisa kore dhaqitaankiisa yaa kaafinayo faqad oo kale ah daahirkaas kore in laga maydho bisaa kugu filan oo waajibka uu kaaga dhacayo laakiin wa sunnatu sunnadu waxay tahay takhliilu baadinihaa baadini lixya alghasiira garkii weynaa gudihiisii gudahaas gelgelintiisii ayaa sunno ah sida sunnadu laakiin waxaa weeye korkana inaad ka mayrto gudahana aad ka gelgeliso gudahana aad ka gelgeliso gudahaas isagu waa sunno in gudaha laga gelgeliyo garkii hadduu badan yahay oo u weyn yahay wayajibu waxaa kaloo waajibaya aydan sidii hore oo kale waxaa waajibaya gaslu silcati burada dhaqiddeedii iyaduna waa waajib buradaasoo annaabitati ka soo dhalatay fi lwejhi fii xaddi lwejhi wejiga soohdintiisa soohdinta wejiga haddii bura ay kaaga soo dhalato buradaas inaad dhaqdaahi waa waajib wixiiba xadka wejiga soo dhasha waa waajib in la dhaqo wa in daalat walow daalat haba dheeraato buradaasi hadday doonto in la mayro oo la dhaqaahi waajib oo maalan wejigiia waxaa kaaga soo dhashay bura kaaga soo dhalato buradaasi ha yaraato ha weynaato ma dhehaysid buradaasi waa u xaadis oo gadaal ka yimide buradaas hareeraheeda bisaan dhaqaa hareeraheeda bisaan dhaqiyo iyadoo qallalanaan ka tegi weesadaadii ma ansaxayso liannahu buradani xaggee ka soo dhalatay meeshii in la dhaqo ay waajib ahayd oo wejigii ah meeshii in la dhaqo ay waajib ahayd oo wejigii ah ayay ka soo dhalatay buradaa marka in la dhaqaahi waajib waxaa kaloo la mid noqonaya buradaas lacalla haddii tin korkeeda uu ka soo dhasho buradii kaa soo dhalatay iyadana tin ay leedahay tinaa ka soo baxay korkeedii tintaas iyadana daahiruhaa wa baatinuhaa in la dhaqaahi iyadana waajib wey wathaalithu ka waajibka saddexaad gaslulyadayni labada gacmood dhaqitaankoodii wey macalmirfiqayni labada xusul micigooda lala dhaqo waa inta waajibka ah qofku markuu weyse qaadanayo waajibka saddexaad waa inuu labadiisa gacmood uu dhaqo ilaa xusullada ilaa xusullada intaas ayaa waajibka uga dhacahay laakiin xusullada inuu wax ku sii daro oo ilaa kor uu sii dhaqo xusullada meel ka sarraysa uu sii dhaqo waa noo iman doontaahi waa sunno inta waajibka aha lagu sheegay oo haddii aad ka tegtid weysadaadii aysan ansixayn wa yajibu waxaa waajiba gaslu shacari tinta dhaqideediina waa waajib shacarkaasoo annaabiti ee soo dhashay calayhimaa cala alyadayn labadii gacmood xuduuddii lagu yidhi dhaq ilaa xusullada intii lagu yidhi dhaq wixii tinahoo ka soo dhashay in la dhaqaayo waa waajib tintaasi ha badnaato ha yaraato daahiran min daahirin xagga daahirka in laga dhaqo tintaas wa baatinan min baatinin gudaha in laga dhaqana waa waajib waa sidii aan ku soo marnay tintii ka soo dhalatay xuduudda wejiga xuduudda wejiga wixii tinahoo ku yaalla oo ka soo dhasha waxaan idhi daahirkeeda iyo baatinkeeda gudaha in la dhaqo waa waajib waxaa la mid uu ku yidhi sheekhu tinta ka soo dhalata gacmaha gacmihii xadkii lagu yidhi dhaq tintii ka soo dhalataa iyadana in la dhaqaayo waa waajib daahirka iyo baatinka wa in kahura walow kahura ashacar tinta gacmaha ka soo dhalatay haba fara bato hadduu doono wadaala haba dheeraado hadduu doono intuu doono ha dheeraado leanna muxuu ka soo dhashay xuduuddii waajibka xuduuddii waajibku ka soo dhashay wa gaslu silcatihimaa wayajibu waxaa kaloo waajibay gaslu silcatihimaa meeshaa wuxuu qoray silcatihaa silcatihimaa ayaa laga rabay wa gaslu silcatihimaa ay silcati اlyadayn labadii gacmood buradoodii labada gacmood haddii bura ay kaaga soo dhalato buradoodii buradaa dhaqideeduna waa waajib wain daalad haba dheeraato hadday doonto buradaas waa sidii wejiga aan ku soo marnay wey sidii wejiga hadda aan ku soo marnay weyo tusaale ahaan labadii gacmood ayaa waxaa kaaga soo dhashay buro buradaas ha yaraato ha weynaato waa waajib ayadana leanna maadaama ay ka soo dhalatay xuduuddii xuduuddii la yidhi ha la dhaqo ayay burada ku taallaa buradaas hadday yar tahay hadday weyn tahay kulli waa la dhaqi waxay tinahoo iyada dusheeda ku yaalla waa sidoo kale waa la dhaqi waaraabicu waajibka afaraad waaraabicu waajibka afaraad masxu juz-in qayb masixiddiisii wo qaybtaasoo min jildi ra'si madaxa maqaarkiisa ka mid a madaxa maqaarkiisa qayb ka mida in la masaxo biyaha lagu masaxo waa waajib aw amase min ashacri ama tintii ka mida tintaasoo annaabiti soo dhashay fiihi fi ra'si madaxa dhexdiisa ka soo dhashay ama tintaad masixi ama madaxa naftiisa maqaarkiisa jirhkiisaad masixi labadaa midkaad doonto midkaad doonto waad ku gaabsan kartaa walow ra'sa shacratin waaxida walow kaana almamsuuxu kan la masaxayo haba ahaado hadduu doono ra'sa shacratin tin madaxeedaba ha noqdo shayga la masaxayo tintaasoo waaxidatin ee keligeeda xataa qofku wuxuu ku gaabsan karaa uri sheekhu hal tin oo iyadii uusan wada masaxayn xataa madaxeeda bis hal tin madaxeedii uu biyihii xataa saa u masaxay waajibkii waa uga dhacaa ilaa waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa maa yasqudu bihi alwaajib waajibku wuxuu ka dhacaayey wey waxaa laga hadlaya oo haddii aad ka tagto weysadaadii aysan ansixin hal tin madaxeedaba allah ka dhigay haddii aada masaxdo weysadaadii waa saxiix waa madhabka siduu qabo imaamu shaafici raximahu اllahu tacaala leannahu isaga waxaa weeye imaamu shaafici ba'da oo qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi wamsaxuu biru'uusikum biru'uusikum ba'daa ku jirta imaamu shaafici wuxuu ku fasiray atabciidiya in ba'daa macnaheedu ay tahay tabciidiya bimacna albacdi wamsaxuu biru'uusikum bibacdi bibacdi ru'uusikum madaxyaalkiina tinta ku taalla tintaa qayb ka mid a qayb ka mid a ha la masaxo biru'uusikum taas wuxuu ku fasiray imaamu shaafici ba'du inay tahay tabciidiya meesha imaam axmed iyo madaahibta kale ay ku fasireen in ba'dan loola jeedo baaul ilsaaq oo in markaa masaxii lagu wada dejiyo kulli madaxa jamiicu ra'si inay waajib tahay marka macaanida waa la isku khilaafay waa bacda bacdaas ku jirta wamsaxuu biru'uusikum see u macnaynayna ma waxaan leenahay waa tabciidiya mise waa ilsaaqiya imaam axmed wuxuu leeyahy waa ilsaaqiya haddaad tiraa bacdu waa ilsaaqiya waxay noqonaya madaxa kulligiis inuu waajib yahay in la wada masaxo waa sida madhabta xanaabiladu ay qabaan imaamu shaafici isaguna wuxuu ku leeyahay bacdu waa bimacna albacdi tabciidiya wey wamsaxuu biru'uusikum bibacdi ru'uusikum aa loola jeeda oo markaa waxaa kaafinaya uu leeyahay hal tin xataa hal tin xataa way ku filan tahay uu leeyahay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala walow ra'sa shacratin waaxida bishardi wuxuu ku kaaftoomi karaa bishardi wuxuu halkaas tin uu ku kaaftoomi karaa an laa yamsaxa inuusan masixin cala dawiili tintii dheereed inuusan masixin dawiilkaasoo alkhaariji ka baxay can xaddi ra'si madaxa soohdintiisa ka baxay tin dheer oo madaxa soohdintiisii iyo xuduuddiisiiba ka baxay haddaad tidhaha tintaa dheer oo xuduuddii madaxa ka baxday ayaan ku gaabsanaa keligeedaan masixi tintaa yacni xadkii madaxaba intay dheeraatay ka baxday tintaas xadka madaxa ka baxday kuma gaabsan kartid bishardi tinta lagu leeyahay waad ku gaabsan kartaa waa in tin gaaban ay tahay oo xuduuddii madaxa aan ka baxsanayn haddii la jiido haddii la jiido xuduuddii madaxa aan ka baxsanayn amaa haddii tinta xuduudda madaxa ay ka baxsan tahay keligeed laguma kaaftoomi karo leannahu maxaa la yidhi wamsaxuu biru'uusikum uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxyaalkiinni masaxa tintanina madaxii xadkiisii way dhaaftaba way ka baxsantahay way ka baxsan tahay xadkii madaxa waalkhaamisu waajibka shanaad gaslu rijlayn labada lugood dhaqitaankoodii wey maca alkacbayn labada anqow micigoodii lala dhaqo waa inta waajibku kaaga dhacayo ilaa anqawyada ilaa anqowga intaasuu waajibku kaaga dhici labadaas anqow oo min kulli rijlin lug kasta xaggeeda ka ahaadeen lug kasta ilaa labadeeda anqow intaas way inta waajibku uu kaaga dhici karo wa shacru rijlayni wa shacru rijlayni labada lugood tintoodii labada lugood haddii tin ay kaaga soo dhalato tinteedii iyo wa silcatuhumaa silcatu rijlayn iyo labadii lugood buradoodii labada lugood haddii bura kaaga soo dhalato buradii iyo tintii lugaha ka soo dhalatay ka shacri اlyadayn labadii gacmood tintii ka soo dhalatay ay ku xugum yihiin taasay ku xugum yihiin waana soo marnay labada yacni gacmood wixii buraho ka soo dhalay iyo wixii tinaho ka soo dhasha xukunkooda waan soo marnay oo waxay ahayd waajib in la dhaqo buradii ka soo dhalata labada gacmood iyo tintii ka soo haba dheeraadaan xuduuddaba ha ka baxaan hadday doonaan in la dhaqo waajib ay ahayd iyaduna waa sidaas oo kaleu sheekhu ku leeyahayo xuduuddii labada lugood in la dhaqo ee waajib ahayd waa ilaa kacbaynka ilaa labada anqow wixii tinaho ka soo dhasha wixii buraaho ka soo dhasha waa waajib wey in la dhaqo wa yajib waxaa waajibaya taxriiku اlkhaatami taxriiku اlkhaatami faraatiga dhaqdhaqaajintiisii waa waajib faraatigaasoo addayiqi ee cidhiiriga ahaa oo farta cidhiiriga ku ah faraatiga in la dhaqdhaqaajiyo isaguna waa waajib oo muxuu ula jeedaa masaladan sheekha urejeedada waxaa weeye waa mas'ale muhimo sheekhu uu baraarujiyey oo dadka faraatigu ku dhegan yahay oo maalan faraatiga gacan fartii kugu jira faraatigiina wuu kugu dhegan yaho waa cidhiiri haddaad tidhaaho ma dhaqdhaqaajinayo ee biyihii aan korka unsaan isaga masixi waxaa dhici karta biyihii inaysan meeshii faraatiga hoostiisii aysan gelin oo meeshii oo qallalan sidaas aad tidhaahdo salaadan ku tukanaa fartii oo qallalan inta faraatigu ku dhegan yahay faraatigu intuu ku dhegan yahay oo qallalan inaad sidaa ku tukataa suurtogala salaadaadiina ay noqoto salaadaan ansixin ma ansaxayso idan marka sheekhu uu baraarujiyo wuxuu ku yidhi wayajibu waxaa waajibaya taxriiku اlkhaatam faraatiga dhaqdhaqaajintiisii faraatigaasoo addayiqi ee cidhiiriga farta ku ah hadduu faraatigu cidhiiri oo biyihiiba aysan gelayn in la dhaqdhaqaajiyo ma ahane in la dhaqdhaqaajiyo maahane meesha faraatigu uu ku dhegan yahay biyihii ma gelayaan marka in la dhaqaaqaso waajibu in la dhaqaajiyo waa waajib markaas liannahu yamnacu wuxuu diidaa usuula almaa'i daahiran biyihii daahirka maaragtaa inuu gaadho ayuu diidi wa kaana nebigu wuxuu ahaa jiray sala allahu calayh wasalam idaa tawada'a hadduu weyse qaadanayo xaraka khaatama faraatigiisa waa dhaqdhaqaaji jiray nebigu sala allahu calayh wasalam markuu yacni qaadanayo wa takhliilu asaabici اlyadayni wa takhliilu asaabici اlyadayn labada gacmood farahoodii faraha gelgelintooda biyaha la gelgeliyo iyaduna waa waajib warijlayni labada lugood labada lugood iyagana farahooda biyaha gelgelintoodu waa waajib in kaana almaau biyuhu hadduu yahay laa yasilu midaan gaaraynin ilayhi ila almadkuur kaa la soo sheegay kan madkuurka maxaa loola jeeda alasaabic alasaabic wey midka madkuurkaad u celin damiirka faraha la soo sheegay haddii biyuhu aysan gaari karin ilaa bidaalika bidaalika xaggee lagu ishaari bidaalika takhliil gelgelintaas maahane si kale haddaysan biyuhu ku gaarayn biyaha waad la gelgelini oo masaladanna ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye masalan wuxuu ku leeyahay sheekhu raximahu llahu tacaala faraha gacmaho gacmaha yani farahooda in biyaha sidaa loo dhedhex geliyo markaad gacmaha dhaqaysid in biyaha sidaa faraha dhexdooda biyaha loo gelgeliyo waa waajib goorma markii biyuhu aysan gaaraynin ilaa inaad sidaa biyihii aad u geliso maahane inaad faraha dhexdooda sidaa biyihii u geliso maahane haddaysan biyuhu gaari karin gelgelintu waajibay kuguta laakiin biyihii hadday iyagu meesha gaarayaan gelgelintu waxba waajib ma ah biyihiiba hadday meesha faraha dhexdoodiiba ay gaarayaan wasaadisu waajibka lixaad waa kii ugu dambeeyey wey ilaa waysaqaadku waajibaad lixa ayaan u soo qaadanay inuu iska leeyahay waajibka lixaad tartiibu ulacdaa'i xibnaha tartiibintoodii wey xibnaha waa in la tartiibiyo xibnaha waysaqaadku uula jeedaa sheekhu see loo tartiibina bian yuqadima ba'dani waa baau taswiira la bian yuqadima ba'da ku jirta baau taswiir taswiir maxaa loola jeedaa mas'aladiiyaa lagu suuradaynaa waa ba lagu suuradaynayo mas'aladii yacni waxay ka dhigan tahay iyadoo lagu yidhi waxaa lagu suuradaynaa habka loo tartiibinayo wadaalika bian yuqadima alwajha waa inuu wejiga ka hormariyo cala alyadayni labada gacmood koow horta wejiga iyo gacmaha waa inaad wejiga hormariso haddaad cagsi samayso oo gacmihii marka hore aada mayrto kabacdina aada wejigii aada ku xijiso weysadaadii ma ansaxayso weysadii ma ansaxayso walyadayni labada gacmoodna waa inuu ka hormariyo cala ara'si calaa masxi ra'si ula jeedaa sheekhu walyadayn labada gacmood waa inuu ka hormariyo cala ra'si madaxa ay calaa masxi ra'si madaxa masixidiisa waa inuu gacmaha ka hormariyo gacmaha soo dhaq gacmaha markaa soo dhaqdo kabacdi madaxii masaxa wara'sa madaxana waa inuu ka hormariyo cala rijlayni labada lugoodna waa inuu madaxa uu ka hormariyo sidaas inuu u tartiibiyo waajib haddii tartiibka waajibkaa uu khilaafo oo maalan lugihiiuu maaragtaahay hormariyey gacmihiiuu ku xijiyey saa hadduu ku weyse qaato weysaqaadkiisii waxba kama jiraan weysaqaadkiisii badalad marka laakiin xubnaha acdaa'u ulwudu markii la yidhaah marka weysaqaadka axkaamtiisa laga hadlayo acdaa'u ulwudu marka lagu leeyahay xubnaha weysaqaadka labadan gacmood oo midigta iyo bidixda waxaa laysku yidhaha hal xibin hal cudwi waaxid labada lugoodna waa ka cudwin waaxid hal xubin oo kale islamay la mid yihiin xisaab ahaan lidaalika midigta iyo bidixda labada gacmood haddii bidixda aada hormariso bidixdii aad hormarisay midigtii aad ugu dabamarisay weysadii waa ansixi laakiin waxaad khilaaftay sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaad khilaaftay leannu labadooda ewelba hal xibinay isku ahaayeen xibin xibin laga hormariyey oo waajibkii ma noqonayso ewelba labadoodana hal xibinay isku ahaayeen tanaad marka bidixdii aad hormarisay midigtaad haddana ku xijisay weysadaadii waa saxiix laakiin sunnadii nebiga aad khilaaftay sala allahu calayhi wasalam marka waxaa sunno ah in midigta la hormariyo midigta wa yajibu fi lwuduu'i masaa'il kale lixdii mas'alo oo sheekhu maadaama uu soo tilmaamay oo masaa'ilkii waajibaadka weysaqaadka markuu soo dhammaystiray wuxuu rabaa sheekhu halkan inuu ka guda galo masaa'il kaleoo muhim ah ee iyaguna aan looga maarmaynin weysaqaadka wayajib waxaa waajibaya fi lwuduu weysaqaadka dhexdiisa waxaa ku waajibaya isaalatu alawsaakhi wasakhyaalka dhan zuulintoodii ayaa waajiba wixii wasakhoo dhan in la zuuliyo allatii awsaakdaasoo wasakhdaasoo tamnacu diideysa usuulalmaa biyaha gaaridoodii diideysaoo ila alacdaa xibnaha inay biyuhu gaaraan wasakhda diideysao dhan waa in meesha wasakhdaa laga zuuliyo owlajeedada sheekha masaladan uu ka leeyahay waxaa weye masalan jirkii waxaa kaaga yaalla wasakh wasakha kaaga yaalla wasakh dhididkii dhididkii iyo caradii iyo wax isku dhegdhegay ayaa jirhkii kaaga yaalla meeshaad ka weyse qaadan lahayd haddaad tidhaaho wasakhda korkeedaan iska mayr gacantii ama wejigiiyo caro iyo dhidid iyo wax ku dhegan yihiin ayaan wasakhda korkeedaan saas biyihii isaga marinaho anigoo sidaasaan isaga dukan weysadii waxba kama jiraan ma ansaxayso maxaa la rabaa waxaa meesha ku dhegana wasakhda ah waa inaad zuuliso si biyuhu ay u gaaraan meesha wasakhdu ay ku dhegan tahay jirhkii say biyuhu u gaaraan oo loo taabsiiyo wayajibu waxaa waajibaya fi lwuduui wasaqaadka dhexdiisa isaalatu lawsaakh wasakhyaalka zuulinteedi waa waajib allatii awsaakdaasoo tamnacu diideysa usuulal maayo biyaha gaaridooda ila alacdaa xibnaha biyuhu inay gaaraan u diideysa in la zuuliyo waa waajib ilaa in kaana fii isaalatiha isaalati alawsaakh wasakdaa zuulinteeda shiddatu mashaqatin mashaqo daran in zuulinteeda ay ku jirta maahan oo ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye wasakhdii in la zuuliyo way cuslaatay wasakhdii jirka in la zuuliyo haddii yacni mashaqo daran lagala kulmayo oo dhibaato qofkii uu kala kulmayo meeshii laga fujin waayo si kasta inta la yeelo oo maalan wasakhdii meeshii waxayba noqotay maqaarkiiba ku dhegtayoo qayb maqaarkii ka mid ahay noqotay hal la fujiyo haddii la yidhaha meeshii dhiig in laga keeno oo maqaarkii qayb ka mida lala gooyo heerkaasay gaartay wasakhdii dee markaa sharcigu ma kalifayo qofka awooddiisii wax ka badan jirkaagii googoo lagu dhihi maayo haddii wasakhdii ay noqotay qayb maqaarkii ka mida qayb maqaarkii ka mida haddayba noqotay waxba ha zuulinin markaa waxba waajibkagumaaha inaad zuuliso marba haddii dhibaato meeshii ay ka imaanayso ilaa in kaana fii isaalatiha wasakda zuulinteeda shiddatu mashaqa mashaqo daran inay ku sugan taha maahane zuulinteedii wa midluhaa awsaakdaas waxaa la mid ah wasakdaa in la zuuliyo ay waajib tahay waxaa la mid a allatii alawsaakhu wasakhyaalkiyaa la mid a allatii wasakhyaalkaasoo taxta aladfaari cijyaha hoostooda ah cijyaha hoostooda wixii caraho kaaga jira wixii wasakhaho kaaga jira waa inaad qora yar oo nadiifa aad qaadatid aad isaga bixbixisid horta qora nadiif waa inaad liannahu meesha hadda wasakdu ay cijyada hoosteeda oo wasakdu ay saaran tahay jirka daahirkiisay ka mid tahay oo biyihii in la gaarsiiyo ay waajib tahay biyihii marka jirka daahirka in la gaarsiiyo waxaa ka celinaya wasakdan ku jirta cijyada hoosteeda taa marka qorayo yar inaad qaatid oo iska bixbixisid waajib wey kamaa qaala ashihaabu rimli sida shihaabudiin arrimli uu yidhi naqlan can irawda isagoo ka soo guuriyey rawdada rawdada waxaa iska leh imaamu nawowi raximah اllahu tacaala oo ina alwasakha almujtamica wasakda ku aruurtay taxta aladfaar cijyaha hoosteeda ku aruuray almaanic u diidaya min wusuuli ilmaa biyuhu inay meesha gaaraan laa yasixu macaha alwudu wasakdaa micigeeda weysadu ma ansaxayso cala alasaxi sida saxda haddaan qabanno masalada khilaafna waa ku jira khilaafna waa ku jira culamada qaar waxay leeyihin wasakdaas waa la iska cafin meesha ku jirta laakiin sida saxda ah ee raajixa ah ma la cafinayo wasakda haddaadba zuulin karto waa inaad meesha ka bixiso oo zuuliso walaa yakfii kuma filla masxu alacdaa'i xibnaha masixidoodii kuma kuma filna xibnahaasoo almaqsuulati ee la dhaqay xibnihii la dhaqayay masixidooda kuma filla bal laabudda waxaa laga maarmaan ah min sayalaani ilmaai sayalaani ilmaa ya-du waa kor dhiganta ya-da sidaasaan dhigayna waa yacni masaadirta facalaan ku socota sida jawalaan jawalaan dawafaan sayalaan waajib weeye in la kor dhigo bal laabudda waxaa laga maarmaan ah min sayalaani ilmaa'i biyihii dureersigoodii waa laga maarmaan calayhaa cala alacdaa xibnaha durtooda inay biyuhu ku dureersadaan laga maarmaan oo tanna muxuu ula jeedaa masalada masaladan sheekhu wuxuu ku leehay walaa yakfii masxu alacdaa almaqsuula xibnihii la rabay in la dhaqo masaxidoodu kuma filla oo masaxidooda kuma filla muxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa maalan biyihii markaad gacantan ku shubto biyo iyagu awooddooda ku dhaqdhaqaaqi kara maaha waa biyihii aada u yar waa saliid oo kale dhibac saliid oo kale w dhowr dhibcooduu meeshaa ku dhixiyey inuu asagu wado oo biyihii meesha uu ka kaxeeyo sidaa u masaxo mooye ma soconayaan biyihii yaraanta ay qabaan awgeed taasi ma ansaxayso masaladaas ma ansaxayso maxaa laga maarmaana marka biyuhu inay awooddooda iyagu ay ku socdaan xooggaaga ha ku wadi biyaha waxaa la rabaa in awooddooda gacanta markaa saa ugu shubto biyo socon kara biyuhu waa inay yihiin amaa biyo aad u yar oo labo ama saddex dhibcood gacantii in saas dhinac ugu siisay aan gacantii aan ku socon karin inaad adigu masaxdo oo saa u wada waddo mooye kuwaa laguma weyse qaadan karo laguma weyse qaadan karo bal laabudda waxaa laga maarmaana min sayalaan ilmaa biyaha dureersigoodii calayha cala alacdaa xibnaha ay ku dureersadaan wa idaa taraka hadduu isaga tago shaksigii weyse qaadanayo lumcatan bar hadduu bar meeshii uga tago bartaasoo sagiiratan ee yar bar yar uga tego min cudwin xibin uu uga tago xibin uu dhaqayay meel yaroo bannaanuu ka tegey bar ah oo biyihiiba aysan taabanoo biyuhu ay ka wareegsadeen biyuhu meel yar ay ka wareegsadeen oo barhu uga tegey tusaale ahaan wejigii oo kale wejigii aan ka soo qaadaynaa isagoo qayb ka mida oo bar yar uga tegey oon dhaqinoo biyihii aysan gaarin bartaa hadduu ka tegey walow sahwan halmaanba ha uga tago lam yasixal wuduu'u weysaqaadkii ma ansaxayo bartaas qallalanba meesha hadday ku taallo weysadii ma ansaxayo xataa yaksilahaa ilaa uu ka dhaqo allumca bartaas ilaa uu ka dhaqo weysadii ma ansaxayso haddee weysadii hadduu dhammaystirayse layidhi maalan markuu weysadii dhammaystirayoo ilaa labadii lugood uu dhaqay markaasuu wuxuu arkay wejigiiyo wuxuu arkay bar cad oo biyihiiba aysan gaarin ay iga yaallaan muxuu samaynaa markaas wuxuu samaynahaa weysadii horta ma ansaxayso ilaa uu meeshii uu ka soo mayro uu ka soo tegey wejigii ilaa uu ka soo mayro haddii wejigii intuu biyo yar calaacasha ku qaato miyuu bartiisaan isaga mayriyo allahu akbar miyuu iska leeyahy mise waa ku soo celinaa wixii wejiga ka dambeeyey see yeeli waa ku soo celina wixii wejiga ka dambeeyna inuu ku soo celiyo waajibu leannu tartiibkiyaa maqan xibnahan waad dhaqday laakiin xibnahan goormaa la rabaa inay dhaqmaan lugaha iyo gacmaha goormaa la rabaa inay dhaqmaan goormay ansixi dhaqidooda horta markii wejigu soo ansaxo soo maa dee wejigii aan noo ansixin marka oo bar aan uga soo tagno wejigii horta aan ansixinno barta aan baabi'inno aan dhaqno markaas kabacdi weeye marka gacmihii iyo masaxii markaas ku soo celinay markaa kabacdi xataa yaksilahaa lam yasixa alwuduu'u weysadu ma ansaxayso xataa yaksilahaa ilaa bartii uu ka soo dhaqo wa yuciidu wuxuuna soo celinaa gasla alacdaa'i xibnaha dhaqidoodiina waa soo celin allatii xubnadaasoo bacdahaa bacda tilka lumca bartaas wixii xibnahu ka dambeeye o dhan waa soo celina xibnihii ka dambeeyey xibintaa bartu ku taallo dhammaan inuu soo celiyana waajiba wa sunanu lwuduu'i halkaas wuxuu uga soo baxay sheekha waxyaalihii waajibaadka ahay iyo masaa'il kale oo laga maarmaan ah oo sheekhu uu baraarujiyey halkana sheekhu wuxuu ka guda geli sunnooyin wax qofku hadduu sameeyo ajir looga qorayo laakiin hadduusan samaynna weysadii ay u ansaxayso hadduusan samayn weysadii waa isaga ansixi lakiin hadduu sameeyo waa ajir iyo khayr waa sunno iyo sunnadu waxa weeye waa qeyb ka mida kudayashada nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi man axyaa sunnatii kaana macii fi ljanna qofka sunnadayda nooleeya micigayguu noqdaa oo jannada ayuu micigayga ku noqdaa uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam marka sunnooyinka in lagu dadaalo waxay sabab kugu noqonayaan inaad nabiga micigiisa noqoto sala allahu alayh wasalam نسأل الله تعالى أن يجعلنا مرافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس إلهي مرافقة النبي نقدر صلى الله عليه وسلم وسنن الوضوء وسقات كسنوين كيسي كثيرة ويفر بدنهم هذه أفر بدنهم سنوين كأسمين جري نبي صلى الله عليه وسلم حلق الله وسقاتنا منها سنوين كأسفرها بدن وحكمها استقبال القبلة قبلة قابل الديس قبلة قابلتان كذا كمدة fiihi fi lwudu weysaqaadkaas in qiblada laga qaabilo leanna waa cibaado weysaqaadku waa cibaado waa min baabi taqarub ila allah waa wax ilaahay loogu dhowaanayo cibaadadana waxaa habboon in loola jeesto dhinaca qiblada wa tasmiyatu bismilaysigiyaa ka mid ah inuu ilaahay magacaabo bismi illaahi raxmaan raxiim uu yidhaah maqruunatan xaalay tahay tasmiyadaasi mid lala xiriiriyey biawalihi awali اlwudu weysaqaadka bilowgiisa kow weysaqaadka markaad bilaabaysid inaad bisinka ku bilaawdo liannahu waa shay muhima weysaqaadka nabigana sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi kullu amrin dii baalin xadiiska abu daawuud kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bismi illaahi araxmaani araxiim fa huwa abtar arrin kastoo muhima oon bismi illaahi lagu bilaabin magaca ilaahay aan lagu bilaabin waa arrin barakadeedu ay naaqis tahay barakadeedu ay naaqis tahay wagaslu lkafayni ayaa la sunneeya labada calacalood dhaqidoodii macan wada jir xaalay yihiin ila alkuucayni ilaa labada kuuc ilaa labada kuuc laga gaarayo la dhaqo ayaa la sunneeya labada calacalood waa faraxalkiyan inaad faraxalato labada calasaan aad u dhaqdo marka hore kow intaadan wejiga dhiqanba inaad faraxatiyo labadan saan u dhaqdo waa sunno kuucayn maxaa loola jeedaa kuuca waxaa weeye waa meesha laabmaysa w calcash meesha sida gacmaha saa u laalaabmaysa intaas laabmaysaa kuuc le kala baxa meesha gacantay ka kala baxaysa halkaasaa kuuc leya ilaa kuucaas in la dhaqo marka hore kow uma markaa kabacdi waxaa la sunneeyaa labada kuuc markuu sidaa u dhaqo almadmadatu yaa la sunneeyaa haddana luqluqasho inuu luqluqdo ayaa la sunneeya uma markaa kabacdi alistinshaaqu sandaarsigii inuu biyaha maaragta sanka labada meelood oo uu ka duleelo inuu biyaha saa u gelgeliyo kabacdina bannaanka biyaha uu isaga saaro taasaa la sunneeyaa waa kii nebiga salى اllahu عalayhi wasalam uu yidhi wabaaliq fi اlistinshaaqi ilaa an takuuna saa'ima ku xeel dheeraaw markaad weyse qaadanaysid sandaarsiga sanka si fiican isaga dhaq ilaa inaad sooman tahay maahane haddaad sooman tahay ku xeel dheeraamaysid haddaad sooman tahay nafteeda waa sunno istinshaaqii sandaarsigii laakiin ku xeel dheeraamaysid oo qoorta iyo gadaal saas maaragtaahay biyihii ma dhehaysid leanna adoo sooman biyuhu hadday kugu fakadaan adoo dhahayo waa sandaarsanaa soonkii waa kaa buray soomkaagii baadil wey markaas uma almadmadatu luqluqashadii wey uma alistinshaaqu sandaarsigii wey wa masxu ra'si madaxa masxidiisi wey kullihi kulli lmasxi kullihi kulli ra'si kullihi kulli ra'si madaxa kulligiis in la masaxo waa sunno oo hal tin aadan uga tegin dhammaan la wada masaxo sunnawo uma markaa kabacdi masxu ludunayn labada dhegood masaxidoodiina waa sunno macan xaalayn iyagoo wada jira daahiran min daahirin xagga muuqaalka laga masaxo wa baadinan min baadinin xagga gudahana laga masaxo bimaa-in biyana lagu masaxo biyahaasoo jadiidin ee cusub biyihii madaxaad ku masaxday maahane biyo kaleoo cusub inaad dhegaha ku masaxato daahirkooda iyo baadinkoodana waa sunno daahirka yacni waxaa loola jeedaa waa meeshan dhegaha daahirkoodan kore saasaad u masixi baadinka gudahana waxaa loola jeedaa inaad labadaada farood sidaas aad u geliso fartaan midaanaad geline fartaan bidixdaana dhegta bidixdaad saa u geline saas wey marka wa taqdiimu اlyamiini midigta horumarinteediina waa sunno cala shimaali bidixda laga hormariyo bidixdaas iyo midigtaasoo min alyadayni labada gacmood iyo warjilayni labada lugood xaggooda ka ahaadeen labada lugood midig iyo bidix midigta hormari labada gacmoodna midig iyo bidix midigta hormari waa sunno wa tathiiru kulli cudwin xibin kasta dahiriddeediina waa sunno ثalaaثa maraatin saddex goor in la dahiriyo xibin kasta saddexdaas maroo mutawaaliyatin ee xiriir ah xibin kasta saddex goor dhaq wejigii saddex goor gacantan saddex goor masaxii madaxa saddex goor xibin walba saddex goor oo xiriira wاlmuwaalaatu xiriirin ayaa la sunneeyaa fiihi fi اlwuduء weesaqaadkii in la xiriiriyo ayaa la sunneeyaa xiriirinta weesaqaadka maxaa loola jeedaa maalan labada gacmood markaad mayraysid wejigii asagoo weli qoyan oo biyihii weesaqaadku weli ay ka qoyan yihiin ayaa la rabaa gacmihiina horay inaad ka mayrto laakiin markii wejigii qalalay inta iska sheekaysatid wejigii markuu qalalay kabacdi ayaad gacmihii dhaqday sunnadii waad khilaaftay marka sunnadii waad khilaaftay in la xiriiriyo wa ama siwaaku cadaygii falaysa cadaygu min asunani sunnooyinkii ka mid ma aha sunnooyinkaasoo alkhaasati bilwudu weysaqaadka khaas ku ah waa sunno meel kasta loo sunnaynayee weysaqaadkiyaa loo sunneeyaa salaadda marka la gelayaa loo sunneeyaa qur-aanka marka la akhrinayaa la sunneeyaa hurdada markii laga soo toosaa la sunneeyaa waa sunno caamu ula jeedaa sheekh ee sunno kaliya weysada khaas ku ah cadaygu maaha oo laleeyahay meel kale yaan la cadaysan meel kale yaan loo cadaysan sunno ah loolama jeedee waa sunno iska caama cadaygu meel kasta oo sunno ku yahay wa ama siwaaku cadayga falaysa cadaygu min asunani sunnooyinka ka mid maaha sunnooyinkaasoo alkhaasati bilwudu sunnooyinka weysaqaadka khaas ku ah ka mid maahan bal huwa cadaygu sunnatun fii kulli xaalin xaalad kas mar kastuuba sunno yahay mar kasta uu sunno yahay waa kii xadiiskii bukhaarigu ahaa waa madharatun lilfami wa mardaatun lirabbi madharatun lilfam afkana wuu kuu nadiifiyaa afka wuu kuu nadiifiyaa wa mardaatun lirabbi rabbigaana waa rido geliya cadaygu oo ilahayna waa kaaga raalli noqon sunnadaas aad samaynayso afkaagiina waa kuu nadiifinoo ummaddu kuguma dhibtoonayso ummaddu kuguma dhibtoonayso ilaa fi soomi soomka ma ahani soomkii ma ahani fa yukrahu cadayga waa la nacaaho karaahiyow min azawaali qoraxda zuuliddeeda laga bilaabo ila alguruub ilaa qoraxda dhiciddeeda laga gaaro intaas ayuu karaahiyo yahay xaaladda la sooman yahay xaaladda qofka hadduu sooman yahay gelinka hore ilaa lix saac wixii ka horeeya wuu cadaysan karaa waa sunno inuu cadaysado waaba sunno laakiin haddiiba zawaal la gaaro zawaal waxaa loola jeedaa wakhtiga duhurka wakhtiga duhurkaba haddii la gaaro ilaa qoraxdu ay ka dhacayso madhabka imaamu shaafici wuxuu leeyahay waa karaahiyo karaahiyo weeye markaas leannahu imaamu shaafici wuxuu u deliishanaya xadiiskii la khuluufu fami saa'im adyabu cinda allaahi min riixi ilmiski qofka saa'imka ah ee galabta ayay timaadaa khuluufka khuluufka wuxuu yimaadaa xilliga zawaalka duhurka laga bilaabo ilaa zawaalka afka waxaa saarmaya xayaabo xayaabadaa qofka sooman afkiisa saaran ilaahay agtiisa way uga caraf badan tahay miskiga wuxuu kaloo looga qiyaas qaatay oo imaamu shaafici uga qiyaas qaatay damu shahiid qofka shahiidka ah ee dagaalka gaalada lagu dilay dhiiggiisa lama mayro sidiisaa loo aasaa qofka shahiidka lama dhaqo leanna waxaa weeye dhiiggaas isaguna wuxuu sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam oo fii sabiili illaahi qofka ku soo gaaray adyabu cinda allaahi min riixi ilmisk isaguna oo maalinta qiyaamaha uu imanaa isagoo midabkiisu midab dhiig ah laakiin caraftiisu carafta miskiga ah uu yihi nabigu salى اllahu عalيه wasalam marka laba mas'alo oo isaga qiyaas qaatay wey imaamu shaafici wayataأkadu waxaa adkaanay istixbaabuhu istixbaabu siwaak cadayga sunayntiisu aaday u adkaataa waa sunno mu'akada oo ajirkeedu badan yaha loola jeedaa adayga waxaa loola jeedaa waa sunno ajirkeedu badan yahay cinda alwudu weeseqaadka agtiisa marka la weyse qaadanayana cadayga waa sunno aad ajirkeedu uu u ballaaran yahay wa maxalluhu maxallu siwaak cadayga booska lagula imanayo fiihi fi lwuduu weeseqaadka dhexdiisana ugu maxala qabla almadmadati luqluqashada ka hor intaadan luqluqan aad cadaysanay intaadan luqluqan halkaas way meesha yacni lagula imanayo cadayga wayataakadu cadayga wuu adkaadaa sunnadiisu way ajir badisaaha loola jeedaa aydan sidii hore cinda tagayuri اlfami afka isbedelkiisa agtiisa haddii afkaagu xoogaa isbedel iyo ilkihii iyo riixdii iyo ur iyo laga dareemo markaasna haddee waa sunno mu'akada in la cadaysado si dadkii aysan kugu dhibtoonin adiguna markaa ilaahay aadan ugu caabudin af uraya aadan ku aqrinin qur'aankii iyo cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala wاlintibaahi iyo baraaruga agtiisa mina noomi hurdada laga soo baraarugay marka hurdada aad ka soo toosaysidna waaba sunno mu'akada cadaygu markaasna sunno aad u ajir badan markaa hurdada ka soo toosaysid wa iraadati salaad iyo salaada dooniddeeda agteeda markaad salaad dukan rabtidna iyadana in la cadaysado waa sunna mu'akada liannahu nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaak cinda kulli salaa xadiiska bukhaari iyo muslim ay wariyeen ummaddaydaan dhib uga cabsan ma ahaateene ummaddayda waxaan dhihi lahaa cadaygu waajibuu idinku yahay xilliga salaada aad tukanaysaan saasaan dhihi lahaa laakiin ummaddaydaan dhib uga cabsan uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam wa qiraa'ati alqur'aan wa cinda qiraa'ati alqur'aani qur'aanka akhrintiisa agtiisana sunnada cadaygu way adkaataahoo aad u ajir badan markaad qur'aanka akhrinayso waa ikraaman litilaawati alqur'aan karaamayn qur'aanka ilaahay aad karaamaynayso waxa fiican qur'aanka haddaad akhrisanayso inaad markaa cadaysato waa karaamaynoo qur-aanka ilahay aad karaamaynayso oo qur-aankii aan lagu akrinin af markaas yacni uraya ama qarmoon aan lagu akrin waalcilmi wa cinda qiraa'ati alcilmi iyo cilmiga akhrintiisa agtiisa markaad cilmiga naftiisa in la karaameeyo cilmiga markaad akhrisanaysid waa inaad afka cadaysatid oo af qurmaya aadan cilmigii aadan ku akrin laa siyama alxadiidu ku yidhi sharax mas talba ma lahan uu yidhi cilmu alxadiis xadiiskii waa hadalkii nabigu uu ku dhawaaqay waay sala allahu calayhi wasalam hadalkii nabigu uu ku dhawaaqay sala allahu calayh wasalam afkaagoo qurmaya ha ugu dhawaaqine soo cadayso wa taxsulu sunnatu sunnadu waxay ku xasishaa fiihi fi siwaak cadayga dhexdiisa sunnadu waxay ku xasili bikulli daahirin wax kastaoo daahira kaasoo khashinin adag wax walba oo daahiroo adag kaasoo yusiilu suulin kara oo baabi'in kara sufrata alasnaani ilkaha huuradoodii baabi'in kara ilkaha wasakhdooda iyo huuradooda wax kasta oo adag oo baabi'in kara waa ku ansixi cadaygu wax walba oo baabi'in kara ha noqdo cadaygan maaragta daawada wata oo daawada sidaa loo taabsiinayo ha noqdo midkan geedka ah oo qorogaa ha noqdo midkan maaragta yacni caaggaa ha noqdo nooc walba oo daahira oo huuradaas iyo wasakdaa baabi'in kara sunnadu waa kugu xasibi wuxuu doona ha noqdo walow khirqatan calalba ha noqdo maro oo calalah ilkahaba marmari haddaad doonto ajirkii waa ka heli cadayga ajirkii cadayga ayaad ka heli wa afdaluhu afdalu siwaak cadayga laakiin waxaa ugu fadli badan nooca lagu cadaysanayo alaraaku geed cadayga geedka la yidhaha geed cadayga geedkaasaa ugu fiican geedkaasaa ugu fadli badan kaasoo alyaabisu qallalan kaasoo almabluulu lagu qooyey bilmaa'i biyo lagu qooyey weliba markaa geed cadayga aad isticmaalaysid mar walba markaad cadaysanaysid biyaad ku qoynay biyo ayaad ku qoynay hooy waxaa dhici karta wasakh iyo inay kaa gaartay ayaa dhici karta mar walba biyaad ku qoynay ood isaga mayr markaa ka bacdi ayaad ku cadaysan wallahu subxaanahu wa tacaala